madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay booqday masjid ku yaalla magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka waa markii ugu horreysay ee uu obama masjid booqdo muddadii uu xilka hayay master obama ayaa muslimiinta masjidka isugu timid iyo maamulkii masjidka buu ku ammaanay inay yihiin dad maraykan ah oo howlkar ah dhinaca kale waxa uu sheegay in dadka maraykanku ay inta badan islaamku la xiriiriyaan argagixisada isaga oo intaasi ku daray in dhammaan dadka maraykanku ay yihiin hal qoys haddaba hadalkii madaxweynaha maraykanka obama ee masjidka uu ka jeediyey waxaa inoo soo koobaya maxamed cabdisandheere madaxweyne obama ayaa ugu horrayn u mahad celiyey siyaasiyiinta gobolka maryland oo kulanka goobjoogka ahaa waxaa kaloo master obama uu carabaabay labada mudane ee muslimka ka ah koongareeska maraykanka oo iyaguna xarunta islaamka ku sugnaa waa keith ellison oo gobolka minnesota laga soo doorto iyo andre carson oo gobolka indiana laga soo doorto obama ayaa ammaan gaara u jeediyey masjidka martida loo ahaa ee islamic society of baltimore
masjidkani sida kuwo kale oo badan oo dalkeena ku yaala waa taariikhda dadka maraykanka waxaad magaaladan qayb ka ahaydeen ku dhowaad nusqarni waxaad u adeegteen kumannaan qoys qaar halkan ku noolaa tobanneeyo sano iyo muhaajiriin ka yimid dalal badan oo ka shaqeeyey sidii ay u noqon lahaayeen maraykan isla weyn madaxweyne obama ayaa sheegay in dadka maraykanka badankood waanay weligood masjid booqan isaga oo dadka aan weligood masaajida tegin la hadlaya ayuu yidhi bal ka fikira kiniisaddiinna macbadkiinna yuhuudda iyo macbadyada diimaha kale masjidku kuwaas ayuu la mid yahay waa meesha qoysasku ay cibaadada u yimaadaan ayna ku muujiyaan jacaylka ay ilaahay u qabaan iyo ka iyagusu qabaan meesha iskuullada xarumaha isboortiga iyo xarumaha caafimaadkuba ay ku yaallaan waxaa obama masjidkan uu booqday uga mahad celiyey taakulaynta dadka sida uu kaalin uga geysto in dadka maraykanku ay hal qoys ahaadaan ammaantii iyo aqoonsigii kaalinta masjidka kadib ayaa obama uu ka hadlay waxa keenay in maalintii shalay ahayd uu masjidkaasi booqdo waxa uu sheegay in xilligan la joogaa uu muslimiinta maraykanka uu yahay xilli ay welwalayaan oo ay cabsiya hayso
sida dadka maraykanka oo dhan waxaad ka walwalsan tihiin khatarta argagixisada waxaase intaas idin dheer haddii ay muslimiinta maraykanka tihiin in bulshadeenna dhammaanteeda inta badan lagu bartilmaameydsado ama lagu eedeeyo falalka dad tiro yar master obama ayaa sheegay in tirada yar ee muslimiinta maraykanka darteed ay dad badan oo maraykan ay muslimiinta ka maqlaan wararka kadib markii fal argagixiso uu dhaco amaba sawir xuna warbaahinta iyo filimada lagu soo qaato kuwaasi oo dhammaan tilmaan xun bixinaya obama oo dhaqanka islaamka ka hadlaya ayaa sheegay in diinta islaamku ay nabad ku salaysan tahay
kun sano ka hor dadka waxaa diinta lagu soo geliyey fariinta nabadda ereyga islaamka waxa uu ka yimid salaam oo ah nabad isbaryidinta rasmiga ahina waa assalaamu calaykum oo nabadi korkiina ha ahaato ah obama ayaa soo xigtay nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisa korkiisa ha ahaatay isagoo sheegay in nebigu uu yidhi qofkii doonaya inuu janno galo dadka ha ula dhaqmo sida uu isagu jecel yahay in loola dhaqmo waxaana uu intaasi ku daray isagoo yidhi qof masiixiya sidaydoo kale waxay la tahay in arrintaasi ay tahay wax la garanayo obama ayaa intaasi ku daray in muslimiinta caalamka ee hal dhibic lixda bilyana ay u kala duwan yihiin sida dadka duniduba ay u kala duwan yihiin waxau yidhi waxaa ka mid a carab dad eshiya afrika iyo latin americaba u dhashay oo madow caddaan iyo midabo kaleba leh iyadoo ay jiraan muslimiin badan oo bulshada madow ee maraykanka ka mid ah waxa uu sheegay in islaamku uu goor hore maraykanka yimid masaajido iyo goobo kale oo taariikhiyana ay dalka ku yaalaan waxa uu sheegay in muslimiinta maraykanku ay kaalin weyn ku leeyihiin bulshada sida dhakhaatiirta ciyaaryahanada injineerada isla markaasna ay kaalin ka qaataan badbaadada dadka iyo dalka maraykanka waxa uu sheegay inay ku jiraan booliiska debdemiska iyo kuwo ku jira hay-adaha sirdoonka madaxweyne obama ayaa sheegay in kala duwanaanshaha isirku uu aasaas u yahay bulshada maraykanka isaga oo soo qaatay aayad qur-aanka ka mid oo odhanaysa dad yahow waxaannu idinka abuurnay shucuub iyo qabiilo si aad isu garataan isagoo ka hadlaya dadka maraykanka ayuu sheegay in marmarka qaarkood ayna ku sifoobin wixii laga filayey kadibna eeda aan jirin laysu soo jeediyo waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee maraykanka thomas jefferson ay dadkii isagaas hayeen ay ku tuhmeen inuu muslim ahaa isaga oo obama ahna una ahayn madaxweynihii ugu horreeyey ee arrintaasi lagu sheego waxa uu sheegay in xitaa madhabadaha kale diinta masiixiga ka tirsan la hagardaameeyo sida madhabta mormonka ta katoliga iyo ta diinta yuhuudda master obama ayaa sidoo kale ka hadlay sida siyaasiyiinta qaarkood ay diinta islaamka ugu ladhaan argagixisada iyaga oo yidhaahda argagixisada islaamka waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay boqorayso kooxda isis
koox sida isal oo kale ah waxay quus u joogtaa inay sharciyad hesho waxay isu muujinayaan inay yihiin hoggaankii diinta iyo mujaahidiintii u hadlayay islaamka waan diiday inaan anigu sharciyad siiyo madaxweyne obama ayaa khudbaddiisii ku daray aayado qur'aan ah sida kuwa ka hadlaya aqoonta iyo kuwa ka hadlaya in dilka qofka aan dembi lahayni uu reeban yahay waxaa hogaamiyaasha diinta islaamka uu u sheegay in iyaguna ay coddheer ku diidaan dhibaatada loo geysanayo bulshooyinka laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka islaamka obama ayaa ugu dambayntii sheegay in hadallada wanaagsani ay guulaysanayaan taasina ay isaga kalsooni iyo iimaan siinayso mustaqbalka waxuu khudbaddiisii ku soo gebagebeeyey nabadgelyo i naxariisi korkiina ha ahaato oo uu afka ingiriiska ku yidhi ilaahayna waxa uu baryey in dalka maraykanka uu barakeeyo
May God's peace be upon you. May God bless the United States of America. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you.
aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi sandheere oo inoo soo koobayey khudbaddii madaxweyne barack obama uu ka jeediyey masjidkii magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka uu shalay ka jeediyey haddaba maxaa booqashada madaxweyne obama ee xarunta islaamka hadda ku soo beegay su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa weriyaha v oda gobolka minnesota maxamuud masacad oo weydiiyey sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota horta marka hore khudbadiisu waxay socotay afartan iyo saddex daqiiqo iyo soddon iyo shan ilbiriq taqriiban marka khudbo dheer bay ahayd markii dhan laga fiiriyo waxaa keenay waxaan is odhan karaa aniga midda koowaad waxa weeye isagu doorasho kuma jiro marka wakhtigiisii wuu dhammaystay khalaas weeyaan marka haddii hadhow lagu eedayn lahaa ama wax lagaga sheegi lahaa waxa weeye cid kaloo hadda wax kaga sii sheegaysa isaga ma laha taasi waa qodob weeye qodobka labaad waxa weeye marxaladda hadda ay ku jiraan muslimiinta maraykanku iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba adduunka xiriirkiisu waa marxalad aad iyo aad u adag weeye marka waxaad moodaa inuu door biday wakhtigan xilkiisiina uu dhammaystay cid hadda wax kasii sheegaysaan aysan jirin hadallo dhexalgalaho taariikha oo maraykankana dan u ah muslimiinta maraykankana dan u ah adduunkooda noolaanshihiisana dan u ah inuu ka tagana waxaad moodaa inuu door biday waa laba weeye waxaan kaloo aniga isleeahay sababta saddexaada u doortay waxa weeye maadaama uu madaxweyne yahay muslimiintuna si gooniya ay dareemayaan cadaadis fara badan khudbadiisiina uu ku soo daray dad fara badan oo waraaqa u soo diray oo kala hadlaya gabadhayda afar iyo tobanka sano jirtaahu cabsi bay dareemaysaa mar walba cabsi baan dareemaynaa inuu dadka u siiyo wax la yidhaahdo kalsooni madaxweynihiinnii baan ahay wadanku waa wadankiinnii dadka maraykanka aad lamid tihiin marka waxba dhibaato ah ha isgelinina yani taas marka waa qayb saddexaad weeye qaybta afraada ugu dambaysa islaha waxa weeye sababtu xisbigiisa uu ka soo jeedo xisbiga dimuqraadiga ah inuu siiyo wax la yidhaahdo taageero oo ah mujtamaca muslimka ah inaydan ka cararin mujtamaca muslimka iyo communitiga muslimka ah inaad ka dhigataan saaxiibo taana waa qayb labaad weeye qaybta ugu dambaysaa waxa weeye in uu furo wax la yidhaahdo af soomaaliga hadda aad u garantahay platform ama meel inuu u diyaariyo dadka inay wada sheekaystaan oo mujtamaca maraykanka uu ku dhiirigeliyo iyo mujtamaca muslimku inay wada hadlaan inay wada sheekaystaan inaan la kala cabsanin yani marka asbaabahaasaa keeni karaan isleeha waa garta sheekh cabdiraxmaan dabcan obama khudbadiisa ayada qur-aan ayuu ku soo daray uu dabcan uu qur-aanka ka soo xushay ayadahaasi maxay ku saabsanaayeen maxayse ahayn haddaad inooga waranto si kooban horta xaqiiqatan waxaa loo diyaariyey khudba ad wanaagsan baa loo diyaariyey markii ugu horreysay obama wuxuu tilmaamay ereyga ama halkudhaga islaam inuu nabad yahay wuxuu tilmaamay muslimiintu assalaamu calaykum tamar walba isku salaamaan inay nabad tahay oo ay tahay nabadgelya dushaada ha ahaato waa labadaas waa qayb ka mida wuxuu tilmaamay uu soo qaatay xadiidka nabiga calayhi sala slam waa xadiis dheer weeye laakiin qaybtu ka soo qaatay ay tahay qofkii maaragtay doonaya inuu janno galo naarna ka fogaado bini aadamka ha kula dhaqmo siduu isagu doonayo in loola dhaqmo taana wuu soo qaatay waa xadiid weeye intaasoo dhan marka waxaad dareemaysaa wuxuu tusinayey risaalada islaamka iyo wanaageeda iyo xagga nabadgelyada iyo dhankaasuu tusinayey wuxuu soo qaatay aayadda qur-aanka alla uu leehay subxaana wa tacala yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu oo micnaheedu uu yahay ilaahay subxana wa tacala inuu yahay bini aadamkii oo annaga idin abuurray dhadig iyo labaan idinka abuurnay kadibna waxaan idinka dhignay ummado kala duwan qowmiyado kala duwan dhaqamo kala duwan leh diimo kala duwan leh luqado kala duwan leh hadafkuna waxba inaad isku garataan marka halkaa wuxuu ka cabirayaa risaalada ama diinta islaamku diinta caalamiga inay tahay ilaahay uu aayaadkiisa qeybo ka mida uu ku leeyahay in la wada noolaado oo dadkan kala duwanna ay loogu alla u abuuray inay isku gartaan kala duwanaanshaha aysan ahayn inay isku dilaan ama isku nacaan taana waa aayadda uu soo qaatay hadafka wada noolaanshaha ah qayb ka mid a aayadda kale uu soo qaatay xusida mudan waxa weeye آيات الله أولاه سبحانه وتعالى يرى وآيات دار لكن إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وأيضنا أي تهي دين إسلام كين ديل دين ديلك إيو ديلك حق درها دي رجل سين سنهاين قفك هل نف حق درها كدلا يسوى بني آدم كوردن ديلي ولمد يهي marka taa wuxuu kaga hortegayay fariintan xagjirnimada ah ee dadka laynaysa inaysan ahayn fariin islaamku qabo sidaasuu rabay inuu dadka u tusiyo oo u sheega yani waa gartay sheekh cabdiraxmaan dabcan dadka muslimiinta ee ku dhaqan wadankan maraykanka culays fara badan ayaa saaran tan iyo markii laga soo bilaabo markii dhacday dhacdadii koob iyo tobankii sebtembar oo wax fara badan ay iska bedeleen hab nololeedka muslimiinta maraykanka in madaxweynihii maraykanka uu masaajid booqdo in uu dadka muslimiinta ah khudbadihiisa ku difaaco culays intee la eg ayay ka ridaysaa dadka soo dadka islaamka ee ku dhaqan wadankan maraykanka ee cabsida faraha badani dareemaya ee sidoo kalena dadka maraykanka ee la nool ee dadka muslimiinta ah iyagana ee kalsooni intee laag bay siinaysaa muslimiintu inay yihiin dad ee lala noolaan karo waa su-aal aada u fiican weeye waxay ku xidhan tahay marba dhanka laga fiiriyo xaqiiq ahaanse marka lasoo la fiiriyo wakhtiga ay ku soo beegantay meesha uu la doortay hadallada uu yidhi taariikhda uu soo xigtay muslimiintu inaysan ahayn dad cusub oo waddanka shalay soo galay ee waddanka maraykanka bilowgiisiiba ay qayb ka ahaayeen muxuu ah madaxweynayaashii hore ee maraykanka iyo kitaabka qur-aanka iyo siday ay in fara badan usoo dhuuxayeen risaalada islaam qaanuunka maraykanka ee ku dhisan muxuu ah diimaha in la ixtiraam intaas dhan marka la isku la isku wada daro waxa weeye taariikhda waxay la jiri doontaa dhanka saxda oo ah cabsida iyo muxuu dadka oo la xumeeyo dadka oo la xaqiro dadka oo la liido dadka oo la isku diraaho wax aad u shaqaynaya ma aha sidaa darteed muslimiinta waxay u tahay xaqiiqatan dhiirigelin xoog badan bay u tahay shacabka maraykankana waxay u tahay arrin muxuu furaysa wada hadal muslimiintana xaqiiqatan waxay u noqonaysaa wax la yidhaahdo muxuu ah nafis bay u noqonaysaa yani si kooban maxaa la gudboon dadka muslimiinta ah kuwa maraykanka ku dhaqan iyo kuwaan maraykanka ku dhaqnayn oo dabcan laftooda uu fariin u diray obama xaqiiqatan waa su-aalaad iyadana fiican wey waxaad moodaa waxaa la gudboon obama wuxuu u diraya fariin ah annaga oo kala diin duwan ayaan rabnaa maraykan inaan ku wada noolaano muslimiintana aan difaacaynaa sidaa darteed muslimiintii adduunka aad idinku meelahaad idinku ugu badan tihiin idinkuna dadka minoratiga ama laga tira badan yahay difaaca ereygaa wuuna tilmaamay waxaa kaloo uu si dadban u yidhi si toosa weliba la odhan karaa inuu barayo muslimiinta laftooda inay iyagu wada noolaadaan oo shiica sunno dilaysa ama sunno shiica dilaysa dadkan isdilaya iyagu muslimiinta laftoodu intay ka koran caqliga inay wada noolaadaan taana waa qayb ka mid a marka fariintiisu waxa weeye adduunka maanta joogaha wuxuu noqday tuulo marka adduunku wuxuu u baahan inuu wada noolaado inuu is-ixtiraamo inuu isqadariyo ayuu u baahan yahay maraykanka gudihiisa iyo maraykanka dibaddiisaba kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota oo u waramayey wariyahayga gobolkaas maxamuud masaacade